أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidanka kufaarta ayaa lagu dilay halka lagu burburiyey gaadiid gaashaaman kadib camaliyad ishishaadi ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa galay maalinkii shanaad iyadoo dhinacyaduna ay isdhaafsanayaan duqaymo aad u xooggan maleeshiyada fano ayaa shaaciyey in ay soo rideen diyaarad milatari oo ay saarnaayeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey weerarka camaliyadda ishishaadiga ah ee lala beegsaday kolonyada isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta taliya ku-xigeenkii booliiska dalka kenya ayaa iska casilay xilkii uu wahayey kadib markii dhowaan booliiska dalkaasi ay xabsiga ku dileen nin ka soo horjeeday dowladda kenya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlo dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ardayda madarasada sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidanka kufaarta ayaa lagu dilay halka lagu burburiyey gaadiid gaashaaman kadib camaliyad ishishaadi ah oo ka dhacday duleedka degmada afguye sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman camaliyadii istishaadiga ahayd ee shalay ka dhacda duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose ee lala egtay kolonyo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa laga helayaa faahfaahin ku aadan khasaaraha cadowga gaaray camaliyadaasi waxaa lagu dilay afar iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta uganda oo uu ku jiray sarkaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo ugandhes ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya oo kolonyada qayb ka ahaa sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale camaliyadaas waxaa ku gubtay dhowr gaadiid oo ciidamada kufaarta ay lahaayeen kuwaas oo kale ah kow gaari taangi ah labo gaari tow ah saddex iyo gaari taangi xambaaro ah waxaana sidoo kale ay waxyeelo gaartay gaari kale oo taangi ah oo ciidanka uganda ay wateen waana khasaarihii ugu badnaa ciidamada kufaarta afrikaanta soo gaara tan iyo intii maalmahan dhadhaqaaqada ay ka bilaabeen deegaanada dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaana jiray weeraro kala duwan oo nawaaxiga degmada afgooye maalmahan lagula beegsanayay ciidamada kufaarta afrikaanta oo ay la socdaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda rajada soomaaliya dhanka xadbeenaadka ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koronyo saliibiyiinta kenya oo kasoo baxay buurta koomoole sahayna u doontay magaalada kiyunga ee gobolka laamu waxaana qaraxa lagula beegsaday agaarka buurta jaajaale oo u dhow xadbeenaadka qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah oo qoridha shiika u saarnaa goobta ayuuna ku basbeelay sidoo kale waxaa baktiyey darowalkii gaariga waday khasaaraha nafeed intaas ayuuna kasii badan yahay sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta saacadihii lasoo dhaafay dhanka hiiraan weeraro ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda rajada soomaaliya howlgalkan ciidamada mujaahidiintu waxay si gaar uga fuliyeen duleedka deegaanka tardo ee wilaayada hiiraan waxaana lagu dilay afar askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawaca shan kale kadib markii mujaahidiintu ay beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay sii laba jibaareen weerarada kala duwan ee lagu bartilmaameysanayo cadowga allah mahadsanid abuu ayman dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa galay maalinkii shanaad iyadoo dhinacyaduna ay isdhaafsanayaan duqaymo aada u xoogan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe waxaan wax ka weydiinay walaalkeen ilyas cabdulaahi bismillaah maahir maxamed waad mahadsan tahay dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa galay maalinkiisii shanaad oo xiriir ah iyadoo dhinacyadu ay weli isdhaafsanayaan duqaymo aad u xooggan haddii aan ku horumarna ciidanka yuhuudda dhankiisa ayaa sii wada weerarada uu ka geysanayay magaalada caasimadda ah ee tixraan waxaa la beegsaday saacadihii lasoo dhaafay xarumo kala duwan oo ay leeyihiin wasaaradaha iyo talisyada ciidanka iiraan dhankiisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay ugu baaqay in shacabka tixraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan magaaladaas iyadoona la arkayey in kumanaan iiraaniyiin ah ay isaga barakacayeen halkaas saacadihii ugu horreysay dhankeeda dowladda iiraan ayaa maanta barqinimadii weerar xooggan ku qaaday magaalada caasimadda ah ee talaabiib jugta qaraxyo dhowr ah ayaana laga maqlay magaaladaas waxay xoguhu sheegayaan in iiraan ay adeegsatay ilaa siddeed gantaal oo mid weliba geystay burbur xooggan waxaana ugu saameyn badnaa mid ka mid ah gantaaladaas oo ku dhacay dhismo ka kooban ilaa siddeed biyaano kooxaha gurmadka degdega ee yuhuudda ayaa sheegay in ay dhaawacmeen ilaa shan qof iyadoo gantaalada ay haleeleen ilaa siddeed goobood waxaana la aaminsan yahay in yuhuudda ilaa boqolkiiba sagaashan ay qarinayaan xaddiga khasaare weerar weliba oo ay kala kulanta dhanka iiraan dhinaca kale bayaan goordhoweyd ka soo baxay taliska ciidanka iiraan ayaa lagu sheegay in howlgalladooda maanta ay ku beegsadeen xarunta sirdoonka yuhuudda ee muusaad iyo sidoo kale taliska guud ee ciidanka sahaynada gunaanidkii xukuumadda washington ayaa isku dayeysay in cadaadis xooggan ay saarta dhinaca tihraan donald trump ayaana berihiisa kala duwan ee internetka si aanan kala joogsi lahayn ugu daabacaya qoraallo isugu jira hanjabaad iyo codsiyo ku aadan in iiraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku timaado miiska wadahadalka isagoo saacadihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka kanada kana qaybgalayay shir ay yeelanayeen ururka dhaqaalaha ee ay reer yurub hoggaanka u hayaan ee g n ayuuna madaxa aqalka cad sheegay in muddo aanan fogeen ay iiraan mari doonto laba waddo oo keliya waa midda koowaadee ayuu yidhi in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku timaada miiska wadahadalka ama in ay dhankeenna ka wajahda cawaaqib aanan la mahadin wixii intan ka baxsan ee xiisadan ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah waad mahadsantahay maahir mar kale mahadsanid ilyas maleeshiyada fano ayaa shaaciyey in ay soo rideen diyaarad milatari oo ay saarnaayeen saraakiil sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida etoobiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare kooxaha mucaaradka ee ka howlgala gudaha dalka etoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay soo rideen diyaarad milatari oo nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helikobterka oo ay lahaayeen ciidanka xabashida etoobiya sida ay wararku tibaaxayaan diyaaraddan ayaa axaddii lasoo dhacfay ku soo dhacday deegaan dhaca gobolka amxaarada kadib markii ay toogteen maleeshiyaadka fano sida ay sheegeen ilowareedyo ay soo xigatay mid ka mid ah warbaahinada maxalliga ee gudaha etoobiya diyaaraddan oo kusoo dhacday duleedka magaalada gonder ayaa la sheegayaa in safarkeedu uu ku wajahnaa magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee harada tana ilo deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen qarax aad u xoogan waxaana wararku sheegayaan in diyaaraddu ay siddeed saraakiil ka tirsan dowladda xabashida etoobiya inkastoo magacyadooda aan lasoo bandhigin mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka amxarada ee dabadhalafka u ah abiy axmed ayaa xaqiijiyay dhacdadaasi inkastoo ay tilmaameen inuu ahaa shil si fudud ku dhacay oo sababay mid ka mid ah baalasha diyaaradda oo ku dhacay geed ilaa haatan khasaaraha dhacdadan si madax bannaan looma xaqiijin karo iyadoo oo dhinaca dowladda siliibiyadda etoobiya aanay ilaa hadda faahfaahin dheerada ka bixin heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay burburka diyaaraddaasi mahadsanid cali yare wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay weerarka camaliyadda isishaadiga ee lala beegsaday kolonyada isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya xilli maalinnimadii shalay camaliyadii istishaadiye ah oo lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasi oo maraya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ayaa waxaa camaliyadaasi ka warbixiyey waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa xilli uu waraysi siinayey warbaahinta islaamiga ah ka hadlay camaliyadii shalay lala baysaday kufaarta afrikaanta iyo sidoo kale khasaaraha cadowga allah ka soo gaaray jasaakallahu kheyran cadowgii dar laba maalmo kor loola dagaalamay markay tabar iyo taag waayeen ayay mugtahay miciinsadeen walaalahood kale gurmad ayay soo sameeyeen iyagoo mugtahay soo qaatay taangiyadoodii ayay kasoo wareegteen dhinaca afguuye walaalaha marka wadada ayay uga sii diyaariyeen qorshe camaliyad ah ilaahi subana watacaalana ku mahadsan marka cadowgaas meeshaas ayaa lagu beegsaday meel adi hadda afguuye u jirta ugu yaraan toddoba kilomitr ayaa cadowga looga hortagay halkaas ayaa lagu beegsaday cadowgaas ishaadida lagu beegsaday maanta ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan kulley walaalaha hadafkii lahaayeen way gaareen kulley inta hordhaca ah waxaa meesha ku burburay taangi iyo gaarigii wada ee xambaarsanaa waxaan u yaqaanaa taangi xambaarka ayaa meesha ku baaba-ay waxaa kale oo meesha goobta ay uga tegeen ee uga carareen muugtahay bakti iyo gogo fara badan madaxyo gogo-an iyo laba badan oo gogo-an ayaa meesha uga tegeen khasaayir nafeed oo fara badan dee cadowga gaareen waa jirtaa maantao dhan diyaarada ayaa u dagaayay muugtahay dhaawacooda iyo baktigooda ay ku daabulayeen ilahi subxana watacaala ku mahadsan cadowgaas waxa weeyaan maanta meeshaas ku jiray ee ku halaagay haddee marka insha allah tacaala dadka waxaan rabaa inay arrintaas muugtahay bishaareyst ku bishaareysan sidoo kale sheekh cabdisumad ayaa ka hadlay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose gaar ahaan aagga deegaanka sabiida halkaas oo ay maleeshiyaadka murtadiinta isku dayeen inay carqalad ka geystaan balse ay kala kulmeen jab xoogan islamarkaana ay gurdarooyin la noqdeen maalmahan kulley dee meelo qaar ay wax kasoo cusboonaadeen cadowga muugtahay inuu wax carqaladeey uu damcay marka carqalayntaas ay walaalaha muugtahay dagaal kala hortegeen ilaahay subxana watacaalana waa jebiyey cadowga marka dee markasta wuxuu duulaan ku yahay waa amnigaas iyo dadka muslimiinta diintooda muugtahay inuu ka baadiyayo ilaahay subxana watacaalana waxaweyaan waa ka waajibiyey walaalahana dee ilaahay subxana watacaala waa sugay dagaal laga hortegay insha allah waxaa ka mid ah meelaha hadda ay carqaladeynta ka wadaan waa deegaanka sabiid oo walaalaha mujaahidiinta ay hadda gacanta ku hayaan meelahaas ayaa damceen inay muugta carqaladeeyaan duulaan badan iyo ciidan badan ay wax soo abaabuleen ilaahay subxana watacaalana waa fashiliyey oo waxaweyaan laba maalin ka hor dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi cadowgala laga hortegay waana jabeen oo dibbay u laabteen inay cafguuyo hadday isku aruursanayeen u laabteen ilaahi subxana watacaalana waa jebiyey deegaanadaas hadda ugu badan meelaha hore ka jiraan laakiin meelaha kale waa aamin wax hadda culeys oo ka taagan ma laha alxamdulilah ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa u duceeyey haliyigii fuliyey camaliyadii lala baysaday ciidamada kufaarta afrikaanta isagoona bogaadiye horgalada mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraan walaalkii maanta camaliyadaas waxa weyaan ilahi subxana watacaala u waafajiyey ilahi subxana wataala waxaan u weydiineynaa inuu mugtahay shahaadadaas mid khaalis alla uga dhigo allana ka aqbaloon alla weydiinayna jannadiisana mid alla inuu ugu bashaareeyana alla u weydiinaynaa waxaa kale insha allah tacaala iyadana mugtahay aan anoo ku hadlayo afka wilaayada shabeellada hoose aan mugtahay bogaadin lahaa mujaahidiinta dagaalada ay ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo walaalahaasna dee waxaa leenahay ilaahi subxana watacaala ha idin sugo wilaayaadkaasna waxaa leenahay jazaakum allahu khayran bishaaraysta ilaahi subxana watacaala cadowgaas waajibiye hala sabro cadowga mugtahay lala sabartamo hadalka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeena dagaallo qaraar oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka shabeellaha hoose hiiraan iyo shabeellaha dhexe mahadsanid marwan taliya ku-xigeenkii booliiska dalka kenya ayaa iska casilay xilkii uu hayey kadib markii dhowaan booliiska dalkaasi ay xabsiga ku dileen nin ka soo horjeeday dowladda kenya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii faahfaahinaya ku-xigeenka taliyaha booliska kenya dig alayaat ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dhowaan fadeexad ay la soo gudboonaatay booliska dalka kenya sarkaalkan ayaa sheegay inuu isku casilay sababo ku aadan in booliska kenya ay si bareer ah u dileen alberto jawan oo ahaa nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalkaasi islamarkaana dhaliili jiray dowladda kenya gaar ahaan booliska wuxuu sheegay taliya ku-xigeenkii hore ee booliska kenya inuu dalbanayo in lasoo dadejiyo baaritaanka kiiskan lagu dilay alberto jawano lixdii bishan juun ayay ahayd markii booliska kenya ay xabsiga magaalada nairobi ku xireen alberto jawano kadib markii ay ku eedeeyeen inuu qoray warbixin ka dhan ah booliiska dalkaasi booliiska kenya ayaa lagu eedeeyey inay gudaha xabsiga ku dileen ninkan taasoo uu ka hadlay madaxweynaha kenya oo sheegay in gacanta booliiska uu ku dhintay nin kala dilay markii la dilay alberto jawano ayaa banaanbaxyo ay ka dhaceen gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi caasimadda kaasoo looga soo horjeeday booliiska dalkaasi oo lagu eedeeyey inay dilkan geysteen maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in ay dib u qarxaan banaanbaxyada ay dhigayaan dadka ka caraysan dilkan xilli dowladda kenya ay sheegtay inuu socdo baaritaan arrintaasi ku aadan islamarkaana loo xiray saraakiil iyo askar ka tirsan booliiska dalkaasi mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlo dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan xamladan ayay wilaayada islaamiga ee bakool ku dhawaaqday sideed iyo tobankii bishii dulqacad sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxayna xamladan ku saabsaneyd baraarujin ku aadan fidinta dacwada iyadoona dadka sidoo kale la faraya inay ka qayb qaataan jihaadka naf iyo maal intaba waxaa sidoo kale dadka looga degayay xumaha halka wanaaggana loo sheegayay oo la farayay wilaayada ayaa xamladan u xilsaartay laba majmuuco oo lagu kala magacdaray abuubakar iyo cumar kuwaasoo isugu jiray culummo iyo nuqabo waxayna soo mareen inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si gaar ah tuulooyinka waraha ceelasha biyaha iyo deegaanada miyiga ee hoostaga degmooyinka cadowga uu haysto sida xudur iyo waajid munaasabad ballaaran oo dhowaan ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha ee magaalada boordhuxunle ayaa lagu soo xiray wejiga koowaad iyadoona munaasabadu ay kasoo qeybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo labadii majmuuco ee loo xilsaaray xamladan mid ka mid a nuqabadii loo xilsaaray dhanka bari ee wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ka mid ahaa majmuucadii abuubakar ayaa faahfaahin ka bixiya deegaanadii iyo tuulooyinkii ay soo mareen goobtan ku horeyta oo uun hamlada ku bilaawni waa tigyeglow tuulada lamaad ow nahamarni oo hamlad ansaani gudi ku mid eh tuulada saddexaad own hamlad ansaani ceel garsa ku mid eh tuulada afaraad own hamlad ansaani dudumaali ku mid eh abagbeedaa ku mid eh mayba ku mid eh abala ku mid eh sarmaanwiinga ku mid eh korkoora ku mid eh busliya ku mid eh yookoyowa ku mid eh abagdheeri ku mid eh biyoolaya ku mid eh ilaahay mayn waafijiyey
dhankooda majmuucada cumar oo loo xilsaaray dhanka galbeed ee wilaayada ayaa iyagana dhankooda faahfaahin ka bixiyey halkii ay cagta soo mariyeen may ku bilawnay magaalada dherow buurruxunle maalintii kigdi maysanay milerow kaayin kaayin la leroa nin kigdi oo kataala galbeedka xudur iyo lama nin kaayti mahnin kigday magaalada lerow kulunjirir iyo nin kigdi mahnin kigdi daysija iyo seeni may kala seenay magaalada laraw eel lahel yaseeni deegaanka kale may kumid haayay deegaanka laraw suuna moorogabay laraw seeni may kala kumid haytay garasuwin meel laraw kumid hayti may kala kumid haytay deegaanka laraw la galay iyo kumid hayti meelaha un ilaahay niin suuri geli may kala kumid haytay rab dhuure oo ilaahay niin suuri gelay unana seeno may kala kumid haytay meel laraw warcaday may kumid haytay gomara geliye eelansara ninka dambayti
ugu dambeyn waxaa wejiga koowaad ee xamlada soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ku dhawaaqay wejiga labaad ee xamlada insha allahu tabaaraka wa tacaala xamladii wejiga koowaad intaan idinka gebagabaawi koley dad hadda markii taqriirka akhriyaasan dad taqriiban labaatan kun lugtageliyow yomay la raaya dacwaha geesidan hawr suruntaan taqriiban marka taas faa'iido weyn waay بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هل قف وصوبتها كانونيو ورب معنا انت صد عود جيسدا إلهي صوب سين كوالي مركو اليرما جزاكم الله خير جزاء وجهي كواد انت نينك جب جواسين ما إنك دواعنا إن شاء الله تعالى وجهي اللبات إني بالله وضدنا هدي إلهي أقول هذا فطرية الكذب إن شاء الله تبارك وتعالى خيارتنا يوبا شيئا علماء هديين وقبض هديين عملوا أي لقابنا أي وذي جزاكم الله خير جزاه هوغا يرى الله نسنا سده وجوغ لمادنا سنينك كدواقين إن شاء الله تعالى ديار قروشي يو إن شاء الله تعالى استعدادي حل قلوي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته xamladan ayaa durbadiiba saameyn yeelatay iyadoona dad badan oo dhallinyaro u badan ay iska soo diiwaangeliyeen saldhigyada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kadib markii ay saameyn ku yeelatay xamlada sida ay sheegeen nuqabadii iyo culummadii xamladan loo xilsaaray mahadsanid abuu xasaan ugu dambayntiina ardayda madarasada sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
madrasatu sumaya bintu khayaad waxay ku taallaa deegaanka garboweyn wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud madrasada sumaya waxaa deegaankaasi ka hirgeliyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galguduud muddo hadda laga joogo siddeed bilood haweenka muslimaadka ee wax ka barata madrasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyadeed aad u wanaagsan kaas oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda macalinka madrasada sumaya bintu khayaab wuxuu inooga warbixinayaa marxaladaha kala duwan ee ardada madrasada sumaya halkan aan joogno waa markaskii sumaya bintu khayaar radiallahu canha madrasada xilligii la asaasay iyo dadka marxalada ay kala marayaan Ee, madrasada waxaa la asaasay ee, shan iyo labaatankii bisha rabiicul awal ee, sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya Ee, dadka saddex qaybood ayay mataqaanaa ay u kala yaaliin qayb oo waxaa weeyaan ugu sarreyso oo nudqiga iyo na laga saxay tasiixa iyo qayb kaleeto maxwil umiya oo maxwil umigii ka baxay iyo qayb hadda maxwil umi ku jirto saddexdaas qaybood waayin marka insha allahu tacaala allah subxana watacaala ayaa nicmooyin fara badanna siiyey ardada madrasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmideed heerkiisa sareeya
أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتوين أربعة أحكام الإظهار والإقفاء والإدغام والإقلاب مع تعريف الإظهار لغة واصطلاحا الإظهار لغة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرج من غير قنة وما حروف الحلق وما هي حروف الحق ستة الهمسة والهاء والعين والحاء والقين والخاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لماذا خلقنا الله تعالى لماذا محابه خلقنا الله ألا نوأبر تعالى سريي لتوحيدي توحيد كسي ونوأبر الله يا وعبادة عبادي سوحته وكريس لما محابه عرفت الله أله قلتي بآياتي آيدي سيام الله فكرت يا مخلوقاتي مخلوقات كيسا كالليل هبينك يا كمل يا والنهار مالنت يا والشمس قرحة يا والقمر الضيحة يا كمل ما عدم واجب واجب أوين علينا دشينا الله وساري توحيد الله إله توحيد كسوة تعالى سرية ما محيبة أعدم أول الدم دم دم قاسو عند الله ال- الشرك بالله شرك الله لو شريك له تعالى سرية كم مراتب الدين دينت مراتب تيده وما هي محيس كريه مراتب دي دينت مراتب تيده ثلاثة وسدح هي الإسلام وإسلام والإيمان وإيمان والإحسان سوا. ما هو الإسلام إسلام حال هل هل سديبتان وإلى لا إلا لسكودي بالتوحيد توحيد لو سودي بي ولين قاعد أو كان سنة شلا الله له كان سنة بالطاعة طاعة له كان سنة يا والبراءة إن البر لغا نقض من الشرك شرك يا أهلي أهلي بسم الله ما عمود الدين دين دبدحات كذا ومحاي عمود الدين الصلاة ودبدحات كذا والصلاة ما جزاء من قف أمر بنت سوى محاي أضاع الله الله أضيعي ورسوله رسول كيسا دخول الجنة جنة يوقليا ما جزاء من قف أمر بنت سوى محاي جحد ديدي وعصى الله ألا نكو عاسيي ورسوله رسول كيسا دخول النار نار يوقليا ما هو الإيمان إيمان كوا محاي الاعتقاد وإن لقى آمنه بالقلب قلبك لقى آمنه والقول لو دواقه باللسان عربك والعمل إن لقى laga camal falo bil jawaarix xubnaha bimaa yaziidu liimaan wabimaa yanqus iimaanku muxuu ku siyaadaa muxuuse ku nusqaamaa yaziidu bidaacati daacada ilaah ayuu ku siyaadaa wayanqus bilmacsiya macsiyadana wuu ku nusqaamaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ميم ميم الله الله الله لغري لان لو رابي الله لا لان قديدي فيها لوس ديدي الرحمن ال ال لغري لان لو رابي الرحمن رح را لغري ذا حلو رابي ماني مامي لغري ذا نينو لوس ديدي الرحيم ال ال لغري لان لو رابي رحيم را را لغري ذا رحيم حي حلوس ديدي يا لو رابي
gabdhaha muslimaadka deegaanka waxay si weyn uga faa'iidaysanayaan waxbarashada ka socota deegaanka garboweyn ee wilaayada islaamiga ee galguduud mahadsanid cabdiraxiin guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu